faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir abdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
wanaagsan halkani redio cadaadu ku soo dhawaada warka duur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa ugu dooron warar kala duwan oo ka soo baxaya dagaal loo milasho bilad mar kale ku dhex maray deegaanada towfiiq iyo afbarwaaqa ee gobolka mudug dowladda federaalka soomaaliya oo sheegtan ciidamo u diri doonta laba milasho bilad ee ku dagaalamaya duleedka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug faahfaahiino dheeraad oo ka soo baxaya dagaal xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen salagee ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa amisom ay ku leeyihiin deegaanada bariir baraawe iyo awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose gudoomiyaha gobolka banaadir oo magaalada caasimaddaah muqdisho ka dhagax dhigay waddo muhiima oo isku xiri doonta qaar ka mida degmooyinka gobolka banaadir baarlamaanka maamulka jubbaland oo kulan ku yeesha kismaayo oo ansixiyey miisaaniyad sannadeedka maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya oo dilta washac ku xukanta askari dil ka geyst magaalada walweyn ee gobolka shabeellaha hoose gudoomiyaha aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya oo magaalada duuxa ee dalka qatar uga qaybgelaya shirka baarlamaanada adduunku halkaasi ka furmaya intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu doorka horan warka duur ee reedhiw cadaado goorugtiya gurba warkaas wantaas ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duur wanaagsan saaxiibadan dhegaystanayo waa duur isniina taarikhda ku astaysan tahay sagaalka bisha labytobnaad ee diseembar sannada labaatan toban sagaal kusoo dhawaada warkii oo dhan warar kala duwan ayaa kasoo baxaya laba milasho bilad oo markale dagaal xoog leh maanta ku dhex maray deegaanada towfiiq iyo afbarwaaqa ee gobolka mudug dhinaca kale dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in ay u dirayso ciidamo kala dhexgala milashaad ku dagaalamaya duleedka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug mar kale ayaa dagaal xoogan oo ku dhex maray laba milasho bilaad deegaana hoosta deegaanka afarwaaqa ee gobolka mudug sida warar kala duwan halkaas kasoo baxaya ay sheegayaan dagaalkan ay wuxuu ka dhacay deegaanka towfiiq u dhow deegaanka afarwaaqa kana mid ah goobaha maalin khamiista ay kuwa dagaalameen maleeshiyaadka halkaasi kuwa dagaalamay maleeshiyadan oo tan iyo maalinta khamiista ay gurmiyada gaariyeen ayaa waxay isku horfadhiyeen deegaankaasi waxaana mar kasta la filan kariyey in dagaal uu ka dhex qarxo xiisadan ayaa waxay baqdin ay ku keentay dadkii deegaankaasi ku dhowaa kuwaas oo guryahada ugu cararay in waxyaale ay kasoo gaarto rasaas ku waasanaya labada ee halkaasi kuwa dagaalamaya dhinaca kale dowladda federaalk soomaaliya ayaa markale ka hashay dagaalkai ka dhacay koonfurta gobolka mudug afyeenka wasaaradda warafinta dhaqanka dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya ismaaciil mukhtaar cumar oranjo oo akhriya war-saxaafid ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya ayuu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya aysan marnaba aqbalin in si fudud loo daadiyo dhiigga shacabka soomaaliyeed wuxuu hadalkiisi taas ku darin dowladda federaalk soomaaliya ee ciidamo kala dhexgala u dirayso maleeshiyaadka dagaalamaya sidoo kale maxkamad lasoo taagi doono cidda kula leh dagaalka labada milashobeed ku dhex maraya duleedka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug bismillaahi raxmaani raxiim baaq nabadeed maanta ay taariikhdu ku beegan tahay sagaalka bisha disembar ee sanadka waxaa dowladda federaalk ee soomaaliya ay aada uga walaacsan tahay ugana xun tahay dirirta maanta mar kale ee ka soo cusboonaatay ee deegaanada towfiiq iyo afar afar waaqo oo ka tirsan gobolka mudug waxaana dowladda soomaaliya ay aada uga walaacsan tahay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka maantida ah ee ka barakacay colaadaas iyo dirirta maalmihii lasoo dhaafay ka soconayey deegaanadaasi ka tirsan degmada jariiban ee gobolka mudug xukuumadda soomaaliya waxaay ugu baaqaysaa dhammaan dhinacyada ku lugta leh colaadaasi inay si deg dega u joojiyaan kana dhowrsadaan wax walba oo cawaaqib xumo ah ama dhibaato ku keeni kara bulshada ku nool deegaanadaas waxaa socda qabanqaabada iyo isu diyaarinta ciidamada dowladda soomaaliya ee isku dhafka ah ay ugu talagashay in halkaas loo diro islamarkaan ay kala dhex galaan dadka beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaanadaas waxaana dowladda soomaaliya ay marnaba aqbali karin in ay sii socoto colaadda halkaas ka dhacaysa waxaana dowladdu ay maxkamad soo taagi doontaa dhammaan cid walba oo labada dhinac ee ku lug yeelato hurinta colaadaas iyo in ay ka dhaga adeegto awaamiirta iyo baaqyada ka soo baxaya dowladda ee la xiriirta joojinta colaadaas waxaad la socotaan in dalka soomaaliya gaar ahaan gobolada soomaaliya inta badan ay ka dhacayeen fatahaado iyo musiibooyin rabaani ah kuwaas oo dowladda soomaaliya iyo shacabkuba ay la tacaalayeen sidii wax looga qaban lahaa iyadoo xaaladaas ay taagan tahay ayaa haddana waxaa nasiib darro ah maanta in meel laba boqol iyo labaatan kilomitr u jirta magaalada gaalkacyo oo xaaladdu ay aada u adag tahay in dagaal dad walaala ah uu ku dhex maro waxaana arrintaasi ay muujinaysaa in aysan dadka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed baanay aqbali karin hurinta colaadaha iyo daadinta dhiigga dadka walaalaha ah ugu dambeyntii dowladda soomaaliya waxay ugu baaqaysaa dhammaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan culimada ganacsatada waxgaradka iyo dhallinyaraduba inay ku baxaan ayna ka qayb qaataan gurmadka iyo joojinta colaadaas dadka walaalaha ku dhex maraya ee deegaanadaas ee ka tirsan gobolka mudug waxaana rajaynaynaa in ilaahay uu nabad iyo xasilooni kala dhex dhigo dhinacyada halkaas ku dagaalamaya dagaalka khamiista lasoo dhaafay ka dhacay bariga gobolka mudug ayaa waxaa ku geeriyooday in ka badan shan iyo toban ruux halka dagaalka maantan ay ku dhinteen in ka badan siddeed ruux dagaalkan ayaa waxa uu ku socdaya xilli ay soo tarayeen baaqyada nabadeed ee loo jeedinaya labada milashiblaad ee kuwa dagaalamay bariga gobolka mudug sidoo kale waxaa dagaalkan ku socdayaa iyadoo maanta la waday in deegaankaasi ay gaaraan odayaasha dhaqanka culimaadooyinka magaalada gaalkacyo qaarkood si halkaasi nabad ay u kala dhex dhigaan maleeshiyaadka dagaalamaya mas-uuliyiinta maamulada puntland iyo galmudug ayaa maamila soo dhaafaan ka hadleen xiisada kasoo korortay deegnada tawfiiq iyo afarwaaqa ee bariga gobolka mudug afbarwaaqa iyo tawfiiq ayaa waxaa la tilmaamay in tan iyo sanadkii labada kun iyo kooiyo tobanka ay kusoo noqnoqdeen dagaalbeedyada waxaana markasta guuldaraysanayay daallo kasta oo laba dhinac lagu kala qaboojinayo faahfaahino dheereed ah ayaa kasoo baxaya dagaal xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen saldhigyo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee kuwa amisom ay ku leeyihiin deegaanada bariire baraawe iyo awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose faahfaahin dheereed ah ayaa kasoo baxaysa weeraro kala duwan oo xalay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen qeybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya weeraradan oo ahaa kuwo gaadmaha ayaa waxaa lagu qaaday farsamo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee kuwa nabadleynta midooda afrika amisom ay ku leeyihiin degoominka baraawe awdhegle ee deegaanka bariire ee gobolka shabeellaha hoose waxaana halkaasi ka dhashay khasaar isku jira dhimashii dhaawac maxadda ilaa hadda khasaar dhabtaha ka dhashay weerarkaasi waxaana saraakiisha ciidamada milatariga soomaaliya ay sheegay inay sameeyeen iska caabin xoogan oo ay kala kulmeen dagaalamayaasha al-shabaab ayna ka hortageen inay golahan xerada lagu weeraray ee awdheegla bariire iyo sidoo kale magaalada barahwe ee gobolka shabeellaha hoose xaalada deegaanada al-shabaab ay weerareen ayaa waxay yihiin kuwa degan waxaana ciidamada huwanta ay howlgallo ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ay ka bilaabeen gobolka shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya waxaana howlgalkaasi lagu soo qaabtay in ka badan laba boqol ruux oo lagu soo qaabtay qaybo ka mid a deegaanada howlgalkaasi ay ga sameeyeen kuwaasoo laga baadigoobiya xubnihii weerar kusoo qaaday qaar ka mid a degmooyinka gobolka shabeellaha hoose waxaana howlgalkaasi maanta laga sameynaya dhammaan xaafadaha degmooyinka gobolka shabeellaha hoose dhalinyarta laga soo arshan waxaa la geenayaa sallagyada halkaas oo su-aal lagu weydiinayo saraakiisha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa midooda afrika amisom ee ka howlgalaya gobolka shabeellaha hoose waxay warbaahinta u sheegeen in la baargoobayo weerarkii saaka weerarka shabaab ka soo qaaday qaar ka mida degmooyinka gobolka shabeellaha hoose waxaana dhalinyarta laga soo qabtay xaafadaha magaaladaasi ee la weydiin doonaa su-aalo la xiriira inay ku lug leeyihiin dagaalamayaasha al-shabaab iyo sidoo kale shaqooyinka ay ka qabtaan deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose weerar al-shabaab ay ku qoreen barahooda wararka ay ku faafiyeen waxay ku sheegeen in weerarkii xalay ka geysteen degmooyinka ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ee koonfur galbeed ay gaarsiiyeen khasaarooyin kala duwan sallagyada ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa midooda afrika amisom islamarkaasna ay ka dileen in ka badan labaatan askari oo isku jira ciidamada dowladda iyo kuwa amisom islamarkaasna ay gaarsiiyeen khasaare kala duwan hubna ay ka furteen sallagyada ay weerareen ee degmooyinka gobolka shabeellaha hoose ma jiraan warar madax badan oo xaqiijinaya sheegashada ururka al-shabaab ee xaqiijinaya in laga dilay saraakiil ciidan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa amisom ee ka howlgala qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose ee koonfur galbeed gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa maanta magaalada caasimada ah ee muqdisho ka dhagax dhigay waddo muhiima oo isku xiri doonta qaar ka mida degmooyinka gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ah ee muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finash ayaa maanta dhagax dhigay waddo isku xiri doonta degmooyinka xamar jajab xamar weyne iyo shangaani oo ka watirsan degmooyinka gobolka banaadir ee magaalada caasimada ah ee muqdisho wadadan oo kasoo bilaabata dekada magaalada caasimada ah ee muqdisho ilaa dhismihii wakaalada madbacadda qaranka soomaaliyeed ayaa waxaa laga bilaabay dhismo si dadka reer muqdisho ay isticmaalaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ee muqdisho hadal kooban ka jeeshay goobta laga dhagax dhigay waddadaasi ayaa sheegay in maamulka gobolka banaadir ay ka go-an tahay dhismaha waddooyinka burbursan ee magaalada caasimada ee muqdisho dhex mara sidoo kale wuxuu sheegay in la dhisi doono dhammaan waddooyinka burbursan ee ku dhex mara magaalada caasimada ee muqdisho islamarkaana ay keeni doonaan waddooyin wanaagsan dhammaanna la dayactiri doono mudana guddoomiye maanta waxaa farxad inoo ah anoo ku hadlaayo labada degmo shingaani iyo xamarweyne in maanta halkan aad dhagax dhigto oona laga dhisaayo laami la saarayo labada degmo waddada u dhexaysa labada degmi degmo ayna u badan tahay degmada shingaani guddoomiya tan waxay noqonaysaa mashruucii saddexaad oo isla bishan labadan bil ugu dambaysa laga fulinayo degmada xamarweyne waxaa horey loogu fuliyey aa u dhagax dhigtay kawaanka hilibka iyo kudaarta sidoo kale waxaa dhagax dhigtay ama gabagaba ku socdo interloga degmada xamarweyne oo wadda hal kilomitir ah la gelinayo
runtii gobolka maalmahan u dambeysay waxaan wadnaa dardargelin inaan dayactirno dib aan u habeenno dhisno laamiyaashii burburay bilihii lasoo dhaafay ilaa iyo haddaba dhowr laami ayaan dagax dhignay oo hadda macnaha shaqadoodii la bilaabay waxaana rajaynayaa shaqadaasi inay sii socoto waddadan waxay ka soo bilaabataa cirifka soke ee dekedda muqdisho marka loo soo socdo dhinaca kawaanka malayga waddadaas waxa ay martaa degmooyinka xamar jajab xamarweyne iyo shangaani dhinaca midigta ah ama cirifka waxay ku haysaa badweynta hindiya waddadaas waxay ka mid tahay waddooyinkii laamiyada ahaa ee ku burburay muddadii dalku uu burbursanaa maantii dhismaheeda ayaan dhagax dhigaynaa haddii alla idmo islamarkaas dhagax dhiggaanu wuxuu ka mid yahay ololo weyn oo dhammaan waddooyinka gobolka banaadir dib loogu dhisayo waxaan rajaynayaa waddadan oo dhisantaaho inay soo saari doonto dhammaan goobo muuqaalkoodu qarsoonaa ama bilicdoodu ay qarsoonayd bulshada ku nool saddexda degmo ee xamar jajab xamarweyne iyo shangaani waxaan u soo jeedinayaa ayaga aan uga mahad celinayno halkan inay si buuxda ula shaqeeyaan ee, hay-adda ama sharikadda ee ka shaqaynaysa halkan iyo ciidamada amniga oo muddada shaqadu socoto si gaar ah amniga uga shaqayn doona baarlamaanka maamulka jubbaland oo kulan ku yeesha kismaayo ayaa maanta ansixiyey miisaaniyad sanadka laba kun iyo labaatan waxaa warkan faahfaahinaya cabdimajid cabaas aadan baarlamaanka maamulka jubbaland ayaa maanta qabtay kalfadhigii koowaad ee fadhigiisi kow iyo soddonaad kulanka mudanayaasha soo xaadiray ayaa ahaa konton iyo kow mudane waxaana shir guddoominaya guddoomiyaha baarlamaanka jubbaland cabdi maxamed cabdiraxmaan iyadoona ajandaha kulanka uu maanta ahaa ansixinta miisaaniyadda sanadka laba kun iyo labaatanka taas oo cadadkeeda uu dhan yahay kow iyo labaatan milyan siddeed boqol afartan iyo toddoba kun saddex boqol konton iyo toddoba dollar taas oo lagu soo bandhigay kulankii ugu dambeeyey ee ay yeesheen golaha wasiirada jubbaland mudanayaasha baarlamaanka jubbaland oo soo mariyey ajandahan akhrintiisii koowaad labaad iyo saddexaad ayaa maanta ugu dambayntii cod gacantaaga ku ansixiyey miisaaniyadda sanadka laba kun iyo labaatanka iyadoona aysan jirin wax diiday iyo wax ka aamusay midna kulanka markii uu soo idlaaday waxaa warbaahinta la hadlay una faahfaahiyey ajandaha kulanka iyo ansixinta miisaaniyadda qaabkay u dhacday guddoomiyaha guddiga habdhowrka ee baarlamaanka jubbaland mudane shukri weyrax kaariye maanta waa sagaal bisha labiyo tobnaad waxaa la ansixiyey miisaaniyad sannadeedkii laba kun iyo labaatan miisaaniyaddii dowlad goboleedka jubbaland ee sannadka laba kun labaatan labaatan baa maanta la ansixiyey koramku wuxuu ahaa konton iyo kow konton iyo kowda xildhibaan ee fadhiday ee soo xaadirtay maanta konton iyo kowduba way ansixiyeen cidba waxay ku ansixiyeen manaa konton iyo kowduba way ansixiyeen Een, waxaa la ansixiyey miisaaniyaddaas waxaa loo ansixiyey dowlad goboleedka jubbaland waxaana runtii la rabaa in laga wada shaqeeyo lagu wada shaqeeyo lala shaqeeyo hay-adaha ay khusaysa naftooda si miisaaniyaddeennu ay u noqoto mid meelmara midhodhal ah gaarta meelihii loogu talagalay marka mashruucaasi maanta alxamdulilahi rabbialcaalamiin ilaahay baa mahad iska leh dhammaanteed mashruucaasi maanta si fiican buu noogu hirgalay oo u meel maray baarlamaankuna waxay u joogaan ooy wakiillo ka yihiin mujtamaca reer jubbaland iyagoo ku matelaya codkooda waxay maanta si buuxda ku meel mariyeen miisaaniya sannadeedkii laba kun iyo labaatan oo aqlabiyad runtii ay ku meel mariyeen qof diiday ma jirin qof ka aamusayna ma jirin marka arrintaas sidaasay ku dhammayd maanta runtii maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa dil toogashaha ku riday askari dil ka geystay magaalada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose maxkamadda darajoo koowaad ee ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta isniina waxay xukun dil toogashaha ku riday askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kaas oo la sheegay inuu dilay haweeney ganacsato ka ahayd magaalada caasimadda ah ee muqdisho dable xoogga dalka cabdulaahi cali cumar ayaa loo haystaa dilka marxumed dhibey meele maxamed oo ganacsato ahayd dalkaas oo ka dhacay degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose saddexiy labaatankii bishii mey ee sanadkaani eedaysana muddo baxsad ahaa ayay hay-adaha amniga ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa xafiiska xeerlanta ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya koodii bisha agost ee sanadkaana weydiistay garsoorka in la siiyo waarna lagu soo xiri karo cabdulaahi cali cumar oo baxsad ah waxayna xilligaasi aqbashay maxkamadda codsiga dacwad ogayaasha cabdulaahi cali cumar ayaa soo galay gacanta hay-adaha amniga dowladda federaalk soomaaliya deelabaatankii bishii diseembar ee sanadkaani waxaana xilligaas lagu wareejiyey xafiiska xeerlanta ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya oo codsaday in xabsiga dhexe loo taxaabo garsow ahaan xafiiska xeerlanta ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa baasdheer kadib codsaday lixi labaatankii bishii tartay in la muddeeyo dhegaysiga dacwadda ka dhanka cabdulaahi cali cumar waxayna maxkamadda darjoo koowaad ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya aqbashay dhegaysiga dacwadda toddobaad kadib maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa ugu horreyn u jeedisay eedda loo haysto cabdulaahi cali cumar waxaana sidoo kale maxkamadda ay dhegaystay cadaymaha iyo markhaatiyaasha maxkamadda la horkeenay dadka dhegaysanaya maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya waxaa ka mid ahaa saraakiil u talin jiray dable xoogga dalka cabdulaahi cali cumar waxaana maxkamaddu u sheegay in fakad u gudbiyeen eedaysanaha waxay intaas ka dambeeyana uu dhuumaleysi ku ahaa waddada xidhiisa qiyaabarweyne ile jaale ilaa leego oo uu ka geysan jiray dhac baahsan sidoo kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxay dhegaystay mid ka mid ah dhibanayaasha gaadiidka ee isticmaala waddada xiriirsa magaalada muqdisho iyo sidoo kale magaalada boogdhibo ee gobolka baayik oo fur galbeed wuxuuna sheegay in garsoorayaasha ay saddex boqol oo ay ka qaateen isbaar ahaan eedaysanaha maxkamadda hortaagan ku-xigeenka xeeryaha guud ee ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya muumin xuseen cabdulaahi ayaa maxkamadda u sheegay in eedaysanaha uu ahaa shaqsi caddaystay dhaca dadka wuxuuna sheegay in maxkamadda uu sidoo kale baxsad ka ahaa ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya muumin xasan cabdulaahi oo ka hadlaya gabagabada kiiskan ayaa sheegay in eedaysanaha maxkamadda hortaagan uu dil bareera u geystay marxuubad dhibe meella maxamed oo ahayd gaanweyn ganacsata ahayd oo aada looga yaqiinay degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose wuxuuna sheegay in maxkamadda eedeysanahaas uu dilay marxuumad uu dayn oo ka qaatay daraaddeed markhaatiyaal afar oo ay ku jiraan dad uu dhac u geystay iyo kuwa marakacaya dilka marxuumad ayay dhegaystay maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya waxaana sidoo kale maxkamadda la hor keenay cadeymaha warqadda waaranka maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya cabashooyinka gaadiidleyda iyo warqad uu ku qoran yahay taliyihiisa qareenka u doodaya eedeysanahaya maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya weydiistay in loo naxaliisto oo lagu xukumo magta marxuumad dhibey meelle maxamed oo ahay ganacsato ku nool magaalada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ee koonfur galbeed garsoorayaasha ayaa ugu dambeyn go-aan ku gaaray in la xukumo dowle cabdulaahi cali cumar dil toogasho ah oo qisaastii marxuumad dhibey meelle maxamed sida uu sheegay dhinacyada maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya gaashaan nasir xasan cali nuur shuutay gudoomiyaha maxkamadda rajo koowaad ee ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk ee soomaaliya sidoo kale xasan cali nuur shuute wuxuu sheegay in cidda aan ku qanacsan xukunka maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya raacfaan uu ka furan yahay gudoomiyaha halka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ayaa magaalada waxaa dalka qatar uga qaybgelaya shirka baarlamaanada adduunka oo halkaasi ka furmaya wafdi uu hogaaminaya gudoomiyaha aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ayaa ka qaybgelaya shirka toddobaad ee ururka baarlamaanada adduunka oo maanta ka furmaya magaalada dooxa ee wadanka qatar shirkan ayaa waxaa looga hadlaya la dagaalanka musuqmaasuq iyo sida loo xakamayn lahaa waxaa la filayaa in gudoomiyaha aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi oo khudbad dhinace baan taabanaysa uu ka jeedin doono shirkaasi ka furmaya magaalada dooxa ee wadanka qatar kaas oo uga hadli doono sida ay dowladda federaalk soomaaliya ka go-an tahay la dagaalanka musuqmaasuqa shirkan ayaa waxaa isla shir gudoominaya gudoomiyaha golaha shuruuda qatar gudoomiyaha ururka baarlamaanada adduunka iyo gudoomiyaha ururka baarlamaanka adduunka ee la dagaalanka musuqmaasuqa gudoomiyaha aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ayaa intuu ku sugan yahay qatar shirduceedyaal la qaadan doona madaxa kasoo qaybgala shirkaasi kuwaas oo diiradda lagu saari doono la dagaalanka musuqmaasuqa iyo sida loo ciribtiri lahaa warka duurintaas ku dhan yahay tana kulan dambe duhur wanaagsan